فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada warbaahinta alfurqaan caawana waxaad ku dhegaysa doontaan ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo ku dhintay weerar mujaahidiinta ay ku qaadeen isbaaro askarta dowladda federaalka ay dhigteen gudaha magaalada buulomareer ee gobolka shabeellaha hoose howlgal mujaahidiinta ay ka fuliyeen afaafka hore ee deegaanka goofguduud buurey ee hoos taga magaalada baydhabo oo lagu dilay askar ka tirsan ciidanka dowladda federaalka faahfaahin ku saabsan howlgalladaasi ka dhacay gobollada baay iyo shabeellaha hoose ayaad dhegaysan doontaan ciidamada mujaahidiinta oo madaafiic ku garaacay xero ciidamada jubbaland ay ku leeyihiin deegaanka buulo xaaji ee duleedka kismaayo askar ka tirsan dowladda federaalka oo ku dhintay qarax lagula beegsaday gudaha magaalada baydhabo suuqa bakaaro oo maanta ay u ahayd maalintii shanaad oo aysan ka jirin wax dhaqdhaqaaq ganacsi ah in ka badan boqol afartan dhallinyaro soomaali ah oo tahriib ahaan u joogay dalka liibiya oo ku soo noqday dalkooda dadka ku dhaqan magaalada muqdisho oo si kulul kaga hadlay jeesjeeskii madaxweynaha dowladda federaalka uu ku jeesjeesay haweenka soomaaliyeed qodobadaasi xubinta caafimaadka wararkii ugu dambeeyay arrimaha caalamka ah iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeena ah waa mar kaliya dhuuxa
هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
waa siddeed iyo tobanka bisha lixaad sannadda kun afar boqol afartan iyo lixda hijriga ah waafaqsanna siddeed iyo tobanka bisha laba iyo tobanaad sannadda labada kun iyo afar iyo labaatanka ee miilaadiga ah aan ku bilowno barnaamijka ciidamada mujaahidiinta ayaa maanta weerar ku qaaday isbaaro askarta dowladda federaalka ay dhigteen gudaha magaalada buulomareer ee gobolka shabeellaha hoose dhimashada waa laba askari agabyo kala duwan oo kuwa ciidanka ah ayay mujaahidiinta soo furteen gobolka bay howlgal gaar ah ayay mujaahidiinta ka fuliyeen afaafka hore ee deegaanka goofgadood buurey ee hoostaga magaalada baydhabo weerarkaasi waxaa ku dhintay laba askari laba qori oo ak fodhisaban iyo boosashkooda ahna waxaa soo furtay dagaalyahanada shabaabul mujaahidiin gobolka shabeellaha hoose ciidamada mujaahidiinta waxa ay maanta madaafiic ku garaaceen xerada ciidanka dowladda federaalka ee deegaanka buulo xaaji madaafiicda ayaa ku dhacday gudaha xerada khasaare kala duwan ayaana ka dhashay sidoo kale dhanka bay wararka naga soo gaaraya waxa ay sheegayaan in gelinkii dambe ee maanta qarax lala beegsaday isbaaro askarta dowladda federaalka ay dhigteen gudaha magaalada baydhabo waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay saddex askari oo laba ka mid a xaaladoodu ay aad u liidato دين عظيم هو السامي
waa hagaag markaana dhegaystayaal ku soo dhowaada wararkii ugu dambeeyey ee arrimaha caalamka waxaa isku soo duway oo halkan ka soo jeedinaya waryaheena cabdiraxmaan beder maxamed daahir aad baad u mahadsan tahay khasaare kala duwan oo iskugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay duuqiimo saacadii tegay iyo maanta ka dhacay mandiqada goodoonsan ee khaza ciidamada maamulka gumaystaha yuhuudda oo adeegsanaya diyaaradahuuda dagaalka ayaa waxay duuqiimo kala duwan oo xagga cirka ay ka fuliyeen deegaano iyo magaalooyin ku yaala qidaaca khaza waxayna duuqiimahaas sababeen istishaadka tobanaan ruux iyo dhaawac kuwo kaloo tiro badan saacadii tegayee maanta meelaha ay duuqiimuhu ku ekeeyeen ciidamada yuhuudda waxaa ka mid ah magaalooyinka khan yunis iyo beet xanuun waxaana ku sheeday duqiimo halkaasi ka dhacay toban ruux oo shacabreyd ah kuwa kalena waa ay ku dhaawacmeen iyadoo sidoo kale jiraan weeraro xoogan oo ay ciidamada wax iska cabinta falastiiniinta ku naafeeyeen cadowga gumaystaha yuhuudda dowladda maraykanka ayaa goontanamo bay kasii daasay maxbuus u xirnaa toddobiyo toban sano wasaaradda difaaca dowladda maraykanka ayaa ku dhawaaqday inay xabsiga fadeexada ku canbaxaya goontanamo bayay kasii daysay mid ka mid ah maxaabiista muslimiinta oo halkaasi lagu tacdiibinayo toddobiyo toban sano oo xidhiir ah war saxaafadeed ka soo baxay banticoonka maraykanka ayaa lagu shaaciyey in xabsiga laga sii daaya maxamed cabdulmaalik bajaabu kaasoo kasoo jeeda muslimiinta dalka kenya maxbuuskan uu sanadkii labada kun iyo toddobada siyaayadu xirtay ayaa ku eedeysanay inuu ka tirsanaa ururka alqaacida wararka ayaa waxay sheegayaan kadib markii la sii daayey maxbuuskan ka tirsan muslimiinta dalka kenya ay xabsiga goontanaambabay ku hareen labaatan iyo sagaal maxbuus kuwaasoo iyo dowladda maraykanka ku eedeysay waxyaabo kala duwan oo aan xaqiiqada ku salaysnayn weerar keligii duuliima ayaa ka dhacay magaalada naabulis ee daanta galbeed weerarkee naga soo gaaraya deegaanada daanta galbeed ayaa waxay ku waramayaan in weerar asaasyana lagu qaaday basay saarnaayeen dad yahuudda oo ku socdaalayay waddada qabru yuusuf oo ku taala magaalada naabulis ee dhacda bariga daanta galbeed warbaahinta maamulka yuhuudda ayaa waxay sheegtay in weerarkaasi uu dhaawac halisa ka soo gaaray darawalkii kixinayay gaariga baska isagoona qaaday waddaana hilmidda uu ku sii jeeday wargeyska macaarif ayaasna waxuu sheegay in darawalkii kixinaya gaariga uu ahaa askari ka tirsan ciidamada yuhuudda ma jirto wax faahfaahinintaasi ka badan oo warbaahinta yuhuudu ka bixisay weerarka khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay dhulgariir ka dhacay jasiirad ku taala badweynta basifig dhulgariir xoogan ayaa ku dhuftay magaalada bortovilla ee xarunta jasiiradda fanuwato ay ku taala badweynta basifig dhulgariirkan oo cabirkiisa lagu qiyaasay toddoba dhibic afar darajo ayaa sababay burburka buundooyin iyo dhismayaal ay ka mid yihiin xafiisyadii safaaradda maraykanka iyo faransiiska ay ku leeyihiin jasiiradda warbaahinada iyo wargeysyadoo soo xiganaya dad goobjoogayaalla ayaa waxay sheegayaan in dabaqa hoose ee dhismayaasha ku yaala safaaradaha maraykanka iyo faransiiska oo burburay islamarkaana ay geysteen khasaare kala duwan dhulgariirkan ayaa sidoo kale sababay khasaare nafeed iyadoo ay ku dhinteen afar iyo toban ruux islamarkaana ay ku dhaawacmeen afar boqol oo ruux oo kale ardayda madaarista yuhuudda ayaa dhigay saaka dibadbaxyo ballaaran oo ay ku dalbanayaan xabajoojin waa berigii hore maanto arbaca ah waxaa magaalooyinka maamulka saynad yuhuudda uu xooga koysta iskugu soo baxay arday aadu fara badan oo dhigta madaarista dugsiyada hoose dhexe iyo sare waxayna ahaayeen kuwa dalbanaya in xukuumadda netanyahu heshiis maxaabiistas wadaarsi ay la gasho kooxaha muqaawamada falastiin si loo soo daayo maxaabiista gacanta lagu dhigay toddobadii bisha oktoobar ee sanadkii labada kun saddex iyo labaatanka warbaahinta ayaa waxay sheegaysa in ardayda iskugu soo baxay waddooyinka ay tir ahaan gaarayaan ilaa laba boqol oo arday islamarkaana yahaayeen kuwa wato boraray ku xardhan yihiin erayo karanah netanyahu dowladda ruushka ayaa ku dhawaqday inay diyaar u yihiin la dagaalanka gaashaanbuurta nato wasiirka difaaci xukuumadda moscow ayaa waxuu shaaca ka qaaday in wixii hadda ka dambeeya isku diyaarinayaan dagaal foolka foollaw ay la galaan gaashaanbuurta nato iyo guud ahaan waddamada reer yuruba islamarkaanay si dhaqsi a iskaga soo gabagabayni doonaan dagaalka ay kula jiraan dowladda ukrein iyagoona ku bixini doona juhdi walba siday uga guulaysan lahaayeen ciidamada xukuumadda kiyef wasaaradda dagaalka ee dowladda ruushka waa inay u diyaargarowdaa iska hor imaadii ay suuragal tahay in lala galo gaashaanbuurta nato iyo waddamada reer yurub oo idil weliba toban ka saneeyana soo aadan ayuu yidhi wasiirka difaaci ee xukuumadda moscow tani ayaa ku soo aadaysay xilli saacadii lasoo dhaafay nato ay gashay diyaar garow dhammaystiran kadib markii diyaaradaha dagaalka ee dowladda ruushka ay ku sigteen inay gudaha u galaan hawada dalalka fiinland iyo swiden ugu dambayntii xukuumadda tehran ayaa kordhisay keedkeeda ku aadan yuroniyomta qaar ka mid ah waddamada yurub oo ay ka mid yihiin ingiriiska faransiiska iyo weliba jarmalka ayaa waxay dahran ku eedeeyeen inay sare u qaaday keedkeeda yuroniyomta iyagoona midaasi ku tilmaamay sharci darro baasan islamarkaana la iskani kartaa war murtiyaedii si wadajira oo soo saareen waddamadan ayaa waxay ku sheegeen inay dowladda iiraan ku khasbantayn ee hoos u dhigto kororkani ku imaaday keedkeeda yuroniyomta safiirka iiraan u fadhiya qaramada midooba ayaa wuxuu sheegay isagoo waddamadan u jawaabaya in haddii ay dib u soo celiyaan cunaqabateenka iiraan ay la kulmi doonaan qalalaasooyin halisgelin kara ammaanka waddamadooda xukuumadda tehran ayaa waxay noqotay waddanka keliyaan haysan bomka nukleerka haddana gacanta ku haysta yuroniyom gaaraysa ilaa boqolkiiba lixdan wararka caalamka dhegeystayaal caawa waanaga intaa
waa hagaag markaana ku soo dhowaada xalqada shanaad ee xubinta caafimaadka oo ah xalaqaad cusub oo habeenadii lasoo dhaafay aynu kaga hadlaynay noocyada kala duwan ee nafaqada iyo toor maslax oo ka mid ah dhakhaatiirta soomaaliyeed ee ka howlgala isbitaalka guud ee deegaanka kuyabrow ayaa xubinta soo diyaariya halkaana ka soo jeediya ee dhegaysi haboon
أنا باسم الشافي أرقيك من كل سقام يؤذيك بيميني أمسح ما تشكو وبعمر الباقي أفديك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك لا بأس عليك ولا وجع بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد إيه، إن شاء الله تعالى إيه، حلقتنا عاوة وهنكو قادن دونا فيتامين سي oo loo yaqaano ascorbic acid ee runtii vitamin c wuxuu ka mid yahay een, vitaminaadkii aan kasoo hadlaynay habeenadan xalaqaadkii noo socday wuxuu ka mid yahay vitamin c ee vitaminada ku milma ee biyaha Ee, waxaan si guud sheegnay ee vitaminada inay u kala baxaan laba qeybood oo kale ah kuwa ku milma ee dufinta iyo kuwa ku milma ee biyaha marka vitamin c caawa wuxuu ka mid yahay kuwa ka milma biyaha insha allahu tacaala waxaan ka sheegi doonaa eh, wax badan oo ku saabsan vitaminkan oo vitamin c loo yaqaano eh, magaca kalena loo yaqaano ascorbic acidna la dhaho ayaa insha allahu tacala waxaan ka hadli doonaa caawa xalaqadeena wax badan oo ku saabsan insha allahu tacaala eh, wuxuu ka kooban yahay iyo muhiimadda uu leeyahay iyo faa'iidooyinka oo lagu qabo iyo mataqaanaaye waxtarka uu u leeyahay bulshada si guud iyo haddii la waayo cilladaha ka imaan kara iyo cuntooyinka laga helo iyo haddii la badsado iyo qiyaasta laga qaadan karo ayay isugu jirtaa xalaqadan insha allahu tacaala Eh, si guud ay vitamin c faa'iidooyinka uu leeyahay haddaan ku hormarno eh, wuxuu soo dhuuqaa ironta ayuu jirka kasoo dhuuqaa wuxuu u bedelaa maarata vitamin iyo mataqaana inuu ka dhigo dhiig anemiyadana uu ka hortago Eh, sidoo kale eh, wuxuu ka hortagaa eh, nabraha mataqaanaa een, inay waxyeeloobaan maqaarka jirka oo kale si uu u bogsiiyo ciyo uu bogsiiyo Eh, sidoo kale xididada qulqulka dhiigga ayuu weyneeyaa Eh, wuxuu kaloo ka hortagaa cudurada ku dhaca wadnaha sida dhiigkarka kolesteroolka iyo kuwa kaleoo la midka ah Eh, sidoo kale wuxuu ka hortagaa infectionada ku dhaca neef mareenka oo la yidhaahdo r t i khaasatan eh, nafaqa darada een, iyo dadka oo physical stress waxa la yidhaahdo qaba eh, si guud muuqaal ahaan oo u niyad jabsan oo xoogaa dismoralka ah ayuu mataqaanaa u fiican yahay Eh, sidoo kale wuxuu yareeyaa khatarta eh, caadka indhaha oo la xiriirta da'da dadka da'da la xiriirta ayuu aad u yareeyaa sidoo kale eh, wuxuu yareeyaa ama uu ka hortagaa een, ah, infectionada maqaarka asigoo kobcinaya maqaarka inuu usoo saaro maqaar cusub oo markaasi jirka markaa eh, mataqaana waxtar u leh Eh, sidoo kale wuxuu ka hortagaa een, ah, ama uu caawiyaa nudayaasha eh, jirka sida eh, seedaha carjawda eh, lafaha iyo xididada dhiigga ayuu caawiyaa Eh, sidoo kale wuxuu ka hortagaa hargebka ama uu daaweeyaa Eh, wuxuu sidoo kale ka hortagaa ama uu daaweeyaa stroga eh, ama maskaxda oo dhiig ku furmo noocyadiisa kala duwan Eh, sidoo kale wuxuu yareeyaa khatarta een, ah, cudurada raaga chronic diseaseka loo yaqaano Eh, sidoo kale qofku wuxuu ka caawiyaa een, sida aan sheegnaynba cudurada wadnaha ku dhaca sida dhiig karka iyo kuwa la midka ah Eh, wuxuu yareeyaa khatarta cudurada eh, wadnaha ku dhaca dhammaantood sida aan soo sheegnayba sidoo kale wuxuu yareeyaa maadada uric acidka la yidhaahdo oo mataqaanaa ka hortagta cudurka goodka la yidhaahdo kaasoo ku dhaca kalagoosyada iyo mataqaanaa lafaha ee ku dhaca Eh, runtii eh, mataqaanaa inta badanna ma aragtay xagga suulasha iyo kalagoosyada dhammaan dadka gala xanuun u keeno Eh, sidoo kale wuxuu kor u qaadaa awoodda ama immunityga jirka ayuu kor u qaadaa Eh, maskaxda iyo fikirka ayuu mataqaanaa wax badan uu ka qabtaa Eh, maqaarka duqoobo oo dadka maqaarkooda soo da-oowo ayuu horumariyaa oo mataqaana wuxuu ka dhigaa maqaar fresh ah Eh, sidoo kale wuxuu horumariyaa murqaha murqaha dhammaan ayuu horumariyaa Eh, wuxuu yareeyaa inflammationada ama caabugyada jirka soo gala wuxuu yareeyaa kansarka ama qaarka ayuu yareeyaa Eh, wuxuu sidoo kale yareeyaa maadada histamiinka la yidhaahdo oo mataqaanaa keeni karta xasaasiyadda iyo mataqaanaa maqaarka cudurada ku dhaca keena ee jirka ku jirta ayuu yareeyaa sidoo kale eh, wuxuu isticmaalka vitamin c-ga uu qani ku yahay inuu yareeyo stresska iyo dadka welwelka iyo depressionka oo ku dhaca oo hoosu dhaca ku dhaca ayuu aada u yareeyaa Eh, sidoo kale wuxuu kor u qaadaa awoodda jirka isla markaasna ka hortaga hargabka iyo waxyaalaha yaryarka ah oo soo soo weerara jirka immunityga ayuu aad u kobciyaa oo mataqaanaa uu ku sameeyaa kor u qaad Eh, intaas ayuu faa'iida ayuu u leeyahay jirka bani aadamka haddii la waayo marka maxaa dhacay lack of vitamin c hadduu jirka uu ku yaraado vitamin c maxaa dhacay waxaa dhacaya eh, weakness inuu qofka oo korka uu daalo ama jajabo ama mataqaanaa oo daal uu dareemo eh, murqaha oo aad u xanuuna eh, daal qofka inuu dareemo eh, qandho inuu dareemo eh, appetite-ka inuu ka go'o Eh, mararka qaar ciridka inuu dhiig ka yimaado eh, nabre in afka uu ka yeesho qofka eh, faruuraha iyo dhinacyada nabre uu ka yeesho Eh, sidoo kale eh, eh, xasaasiyad nabre oo kale ah jirka inay ka soo yaacaan afka inuu ka boogowo ugu dambeyntiina cudur la yidhaahdo scarvi oo keena vitamin c qofka markii laga waayo ama jirkiisu ku yaraado keena ayaa laga hela intaas ayaa mataqaanaa ka mid ah haddii la waayo vitamin c waxa dhacay cuntooyinka marka uu qaniga ku yahay ama laga helo waxaa ka mid ah vitamin c-ga limonta ka mid ah liinta dhanaanta ah ama tan oo oranjada ah oo mataqaanaa bambeelmada loo yaqaano guavaha ama zaytuunka laga helaa barbaroniga ayaa laga helaa babayiga laga helaa cimbaha ayaa laga helaa cananaasta ayaa laga helaa batatiga ayaa laga helaa yaanyada ayaa laga helaa basaja laga helaa tufaax ayaa laga helaa karoodka ama karootada ayaa laga helaa iyo dhammaan caanaha xoolaha ayaa laga helaa waxyaalaha marka laga qaadan karo maalinkii qofka oo loogu talagalay vitamin c inuu ka qaato maxaa ka mid ah caruurta aadka u yaryar infantiska loo yaqaano afartan ilaa afartan shan miligram ayaa loo baahanya maalintii inay ka qaataan dadka waaweyn waxaa loogu talagalay lixdan shan miligram inay qaataan adultska haweenka uurka leh waxaa loogu talagalay siddeetan miligram inay qaataan kuwa nuujinaa inay qaataan boqol toban shan miligram berday maalintii dadka marka caba secretka ama dadka smokerska la yidhaahda ayaa waxay uga baahi badan yihiin dadka aan cabin sababto vitamin c badan ay u baahan yihiin dadkaas immunitygooda iyo difaacooda ayaa aad u baaba-ay saas daraaddeed marka waxay u baahan yihiin aad iyo aad inay u helaan vitamin c badan insha allahu tacaala khataraha marka ka imaan kara qofka hadduu isku badiyo vitamin c-ga maxaa ka mid ah inuu qofka jirka uu ka sumoobo oo cabasho oo sumow ah inuu qofka dareemo shuban oo kale inuu dareemo qofka dibriya inuu dareemo gaas iyo aariyo caloosha inuu dareemo wadnaha inuu huro sidii mataqaana gaas oo kale labalaba iyo calool xanuun ama caloosha oo qofka iscunta sida gastriteska iyo abdominal crambiska caloosha ah iyo mataqaana xanuuno kale oo la xiriira in qofka lagu arko intaas ayaa keenta xalaqadeena maanta ama caawa halkaas ayay ku dhan tahay aad iyo aad aa u mahadsantiin ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء واستبشر ما داء إلا وله مهما اشتد دواء واستبشر ما داء إلا وله مهما اشتد دواء العظيم هو السميع
madaxweynaha dowladda federaalka oo dhowaan ka hadlayey kulan ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ayaa ku jeesjeesay haweenka soomaaliyeed isagoo ugu faanay guryaha uu ka dhisanayo magaalada muqdisho iyo boobka uu ku hayo reer muqdisho waxa uu sheegay ubad badan oo uu dhalay in jaamacadaha ay ka baxeen oo nolol fiican ay ku nool yihiin waxaana uu yidhi guryaha aan dhisanayo ee dabaqyada ka kooban aniga ayay ii taalaa idiima qusayso ee ubadkiina wax barta iyadoo la og yahay in hantida uu guryahaasi ku dhisanayo haweenkaasi qudhowda laga qaado reer muqdisho ayaa aad u hadalhayey warka ka soo yeeray madaxweynaha dowladda federaalka ee jeesjeeska ku ah haweenka soomaaliyeed warbaahinta ayayna siyaabooyin kala duwan ula hadlayeen iyagoo madaxweynaha aad ugu dhaliilay sida uu u ihaanaysanayo haweenka soomaaliyeed wallahi horta waxaa iga baxay hadalka madaxweynaha shalay u jeeday waxaa iga baxay waxyaabo badan aa iga baxay madaxweynaha toddobaatan iyo shan sano u jiraa ani madaxweynaha waxaan dhihi lahay madaxweyne hal sano iyo wax hal sano iyo wax wax wax yaraa ku haray madaxweyne halkaas sano iyo wax yarta ku hartay madaxweyne aakhiradaada ugu faa'iiday aakhiradaada ugu shaqeyn madaxweynaha hadalkiis jeejes waay war waxaanba ku dhahayba aniga saaki guriga alisayd aan ka soo tagay gurigeyga shaqo ma hayo baagamuunda ah waxaan u soo baxay mataqaanaa ama shaqo heshaahan u soo bax saaki mana quraacanin hadda inaan qadayn doono warka maayo madaxweynaha waxaan u sheegaa dhallinyarada soomaaliyeed boqolkiiba sagaashan iyo shan shaqo ma hayaan madaxweynaha waa duqoobay waktigaa waa dhammaaday madaxweyne waddanka noogu tag soomaaliya isku dhameyrartaa leeday etoobiya kis ku soo siisay kistay ku soo siisay guryaha ku dhisatay waxaa leedaha ummadda soomaaliya wax iigela ma leh madaxweyne waddankaa nooga tag kuma rabna anaka waa ku nacnay naga tag hadalka madaxweynaha horta waxaa nooga baxeeta shacabka aad iyo aad oo u taabtasha hadalkaas hadal oo nin mas-uula oo madax waamusan waddanka ka ah oo ku hadli kara maaha sideeda horta waxaa loo baahan yahay qofku markuu mas-uul yahay hadalladiisa inay miisaaman yihiin ummadda soomaaliyeed waxyaaba intaan ka badan ay ka sugaan laakiinse maanta inoo dhaha ma aha ina dabaq weynoo sagaal biyaan haddaan dhistay haddii carshaan wax idinka galay ma laha okay waxaan ku weydiinaa madaxweyne yaa mada yaa madax u tahay markaas shacabka soomaaliyeed dees waxba kaa gelin qofka maanta madaxda u tahay yaaba ii sheeg ma madax waxaa lagu iskugu dooratay oo shalay xilkaa u qaaday inay carruurtaada iyo adiga iyo qoyskaada oo keliya aad ka fikirtid bismillahi raxmaan hadalkaas wuxuu iila muuqdaa hadal khayr mas-uulnimo ah oo aan ku oo aan wax siyaasada shaqo ku lahayn waa waxaan u arkaa madaxweynihii intaan arkaya madaxweyne hadla madaxweynihii ummadda soomaaliyeed ugu ay aad ula yaabeen ugu ku yaqiinsadeen hadalkaas waxaan dhihi karaa hadal lagu yaqiinsado waay hadalkaas waxaan dhihi lahaa marka xasan sheekh malaha een wax caadi ma uusan ahayn umalaynaa markuu saas u hadlaaya A- awood ka tan badan ayaa ayaa ka hadlaysiinaysa umalaynaa xaaladiisa caadi ma ahayn marka inuu shacabkii masaakiinta uu saas ula hadlo wax marnaba aan ka sugayno xasan sheekh maahan inta hooyo oo aan maanta arkay oo ooyeyso oo ka caloolxumootay erayadaas caqligaaga diidaayo waxay leeyihiin kan madaxweyne maba ahaba ee xagee ka yimid duni kale ma uu ka imaaday soomaali miyuusan ahayn wixii la soo maray miyuusan miyuu iloobay muxuu yahay ninku ma maxaa ka qaldanaay hadalka waa la waa laga sheegay ma uusan dhihin ayaa laysku haystaa maanta magaalada muqdisho wallaahi eh, qalqal oo xagga maskaxdana waa dhici kartaa laakiin waxaan dhihi lahay madaxweynaha ha loo diro eh, check-up ha la soo marsiiyo oo caafimaadka xaggiisa ha la soo marsiyo dhihi lahay haddana waxaan dhihi lahay bal xoogaha xagga dhimirka ha la fiiriyo xasan sheekh caadi maaha maanta islaamaha canjaalada dubanaayo waxay ku sheekaysanayaan facebookgaa la wada fiirsanayaa qof walba waa yaabanya wuxuu leeyahay madaxweynaha waa hawaalanay ma uusan fiyoobeen marka isbitaallada dabcan digfaar iyo erdogan hala geeyo oo bal jagaba lagu jagaba lagu soo sameyn aniga aaminsanahay wuxuu yidhi wax iga gale ma leh hooyada qaylinas wax iga gale ma leh waa u jeedaa waxaan rabaan samaysanayaa wax awoodda raba sidaan rabaan ugu tagrifalayaa waan waxyaabihii maxamed siyaad barre waddanka ka saaray waay oo digtatorimada ahayd waxay noqon doontaa hadal rikoodh oo meel yaalo oo social media mar walba soo qaato mar walba xasan sheikh hadalladii hore u dhahay markii uu mucaaradka ahaa ilaa hadda waxaa waaye wa- waxba iskama bedelin hadalladiis weli waa ku jiraan markaad khudbadda madaxweynaha fiirisid welibana caraa ka muuqato waxaa u malaynaya hadalladii social media baryahan la waday ee dadka la barakicinayo inay saameyn ku yeelato waad dareemi kartaa magaalada ee, dad badanaa laga barakiciyo guryahooda waxaana laga gada ganacsato soomaaliyeed dan guudna laguma samayn dowladdana maysan degin hooyada soomaaliyeed dhaawacay ku noqon kartaa maxaa yeele hooyo soomaaliyeed ee, caano gadaysa ama miis qorraxdaas aa aragtay dhibaatadaas aa aragtay magaalada ku shaqaynaysa maantay madaxweynihii soomaaliyeed oo matalayay aabbihii soomaaliyeed hadduu yidhaahdo wax kaa gala ma lahan guriga aan dhisanaayo iyo waxa aan samaynaayo waa arrin aad looga xumaado waaye asaga isfaafaaniyo ilmihiis isfaafaaniyo oo meesha isku xayeysiiya sida diyaas bara camal looguma fadhiyo marka
هو السميع
waa hagaag warbahinta alfurqaan ayaad nagala socotaan barnaamijka dhuuxa ayaad weli dhegaysanaysaan maalintii shanaad waxaa maanta gebi ahaanba xirnaa suuqyada waaweyn ee ku yaala magaalada muqdisho kuwaasi oo kale ah suuq bacaad iyo suuqa bakaaraha kadib markii ay ganacsatadu ka hor yimaadeen awaamiir ka soo baxday dowladda federaalka lacago hor leh oo canshuur lagu sheegay ayaa lagu soo rogay ganacsatada iyadoo askar aad u fara badanna lagu daadiyey goobahooda ganacsiga waxaana ay weydiinayeen inay tusaan lacagaha moobeylada ugu jira taas oo ay ganacsatadu ka biyo diideen maanta ganacsatadu hadafkooda waxa uu ahaa inay bannaanbax dhigaan dareenkoodana ay muujiyaan laakiin ciidamo badan ayaa lagu qalqalgeliyey la isagana hor istaagay isku soo baxooda tani ayaa kol sii horaysay sababtay in qaar ka mid a ganacsatada la xiro iyadoo haddana ay xirmeen suuqyadii ugu waaweynaa ee muqdisho walaal soob kaaraha saaka waa gabagabay ahaanba uu xiran yahay ma garat marka eh, dee waa amar eh, ay soo rogeen eh, ganacsatada gobolka banaadir marka sidaasaa loo xiray suuq wallaahi suuqu waa kala duduwanaa qeybo kamidoo saddex beri ilaa afar beri ay xirnaayeen laakiin go-aanka shalay galadaas oo soo wada baxay in dhammaan suuqa suuqyada gobolka banaadir ku yaala dhammaan la wada xiro sababta ugu badan ee loo xirayo waa canshuur dhanka dowladda ah oo lama laaba ma garan sidaasaa ugu badan marka sidaasaa ugu badan ee, go-aankaas ayayna ganacsatadu sheegeen ilaa amar dambe suuqyada inay xirnaan doonaan sidaas ayay sala sheegeen wallaahi aniga suuqa bakaaraan joogaa ee, gees ilaa ka gees waa uu xiran yahay saakay suuqa bakaaraha Ee, sidoo kale ee, suuqa ee, la yidhaahdo suuq baxaad oo suuqa labaadna asagana waa uu xiran yahay sidaan maqaalada ku hayo oo go-aanka suuqa bakaaraha ayuu la qabaa oo asaguna saaka uu xiran yahay ma garata amarka suuqa inuu xirnaado ah qof kastaa dee waxaan rajaynayaa in uu asagu iskii isaga xiray ee, culayska ee, ee, xagga ee, canshuurta oo laba jibaaran darteed inay u xireen ayaga isaga yimaadeen kadibna ay go-aankaas ay qaateen ganacsadii oo oo dhan in suuqa la xiro magacyo badan iyo howlo badan ay leedahay ma wax badan dadku kama fahmi karaan laakiin waxay u badan tahay canshuurtii hore oo faajka oo lagu daray canshuur aan xadidnayn oo dhammaan transactionka seliska oo sameeyo oo dhan dhinacay rabtaba ka imaatay in dowladdu ay canshuuraydo maalmahan hawshaas ayaa socotay sidaas ayayna ganacsatadu ay ay ay sida ay sheegeen ay ay ay go-aankaas ay uga soo saareen awood aysan inaysan awoodin darteed ayay ay macnaha ay ay ay ay go-aankaas u gaareen
waa hagaag in ka badan boqol afartan dhalinyaro soomaali ah oo tahriib ahaan u joogay dalka liibiya ayaa dib loogu soo celiyey magaalada muqdisho dhalinyaradan ayaa ku dhibaataysanaa dalka liibiya waxaana ay tiradoodu ay ahayd boqol afartan iyo toddoba ruux halkaas oo muddo sannado ah ay ku xirnaayeen qaar ka mid a dhalinyarada ayaa ka warbixiyey dhibaatadii ay kala kulmeen qolyaha loogu yeero magafayaasha ee qafaasha dadka tahriibayaasha ah xumuno aada foolxuno aan la sheegi karin oo marra aan la malay karin baa naga soo martay iyo dhibaato iyo qaxar iyo waxaa dee aan afkale soo mari karin maantana ciiddayda hooyaa ku faanaynaa maanta joognaa annagoo saa aan qadayno aanan quraacan misana waan faraxsanahay waayo dhulkayga hooyaa nimid marka waxaan maalkayagi iyo xoogayga halkaasaan ku beellay laba sano iyo bara igaga tegay wixii aan maal lahaan halkaas maanta waxa aan la soo noqday ma laha caafimaad aan ahayn maal cadad ahaan maal fiicanaan lahaa laakiin maanta waxaa ma haysto maalin wax dilaysa ma arag rugtaana sheegay nin weyna waan ahay waxa wax dilaya dadka etoobiyaanka iyo bay ahay nigeriyaanka waxaan dadka adigu kale aan soomaalida ahayn ayaa wax dilayay oo dadka dhaawacayay anigana markaasaana iigu daran hadda waxa calooshayda wuu igu soo kacaa xanuun badana daran marmara qof aan ku waalanaya mar dhiigaan ma tagayaa marka aadan aadan u dhibaataysnay والله dareenkay والله dareenkay ma soo koobi karo ma fahamtay maanta aad iyo aad aan u faraxsanahay anigoo magacayga ah Zakariya Umar Axmed ilaahay hadduu nagu soo celiye wadankeena waa jeclaa dambe inaan ka bax maray ma fahamtay inaan dambe aado dhul shay aado maray saaxib xaaladda aad bay iska liitaa haddaba alxamdulillah waa fiicanay maasha allah bartaa jil bay ka jabanay dhalinyaro badan aad iska dhibaatatay way jiraan hadda hadda ilaa hadda meeshii naga hadhay way jiraan allah alxamdulillah kala hadda wadanka kusoo laabtay maadaama dhibaatadan soo maray anaan koobi karin waxaan ku koobi karin alxamdulillah maanta aduga muddo laba sana aa joogay
waaga kulan ay berber socotay dowro sharci ah islamarkaana socday muddo labiyo toban cisho ah ayaa lagu xaliyey khilaaf u dhexeeyey beelaha laba ceelquday iyo beesha gaal jecel khilaafkaasi oo uu dhiig ku daatay shaqaaqada dhacday ayaa waxaa ku dhintay laba qofood oo u dhashay beesha gaal jecel waxaana ku dhaawacmay saddex qofood oo ka kala dhashay labada beelood ehlada dadkii dhintay waxaa loo xukumay laba boqol oo geel ah oo diyo ah sida lagu sheegay bayaan laga soo saaray kulanka bismillaah ujeeddo heshiis laba beelood oo walaalo ah kadib shir ay isugu yimaadeen waxgaradka beelaha gaaljecel iyo laba ceel qode socdayna muddo kow iyo toban maalmood ah ayna wehlisay dowro sharci ah oo ay horkacayeen dhaqanka labada beelood kana dhacday wilaayada islaamiga ee bakool gaar ahaan degmada tiyaglow shirkaas oo ay daadihinayeen guddi ka kooban afar ruux oo ay xarakada u xil saartay iyo weliba nuqabada labada wilaayo bakool iyo hiiraan shirkaas oo looga hadlayay khilaafaad u dhexeeyey labada beelood khilaafkaas oo dhul iyo dhiigba lahaa wadahadal dheer iyo isu jiijiid kadib waxay ka heshiiyeen qaybo ka mid ah wixii ka dhexeeyey sida dhimashadii labadii nin ee u dhalatay beesha gaal jecel iyo dhaawicii saddexdii nin ee u kala dhashay labada beelood labo waa ceelqode midna waa gaal jecel iyo weliba gaarigii la xambadeeyey waxaana looga heshiiyey sidan kow waxay ku heshiiyeen xagga dhimashada qofkiiba boqol halaad oo geel ah oo hashiiba lagu qiimeeyey shan boqol iyo konton doolar oo noqonaysa boqol iyo toban kun oo doolar laba waxaa la cafiyey labaatan halaad oo u dhiganta kow iyo toban kun oo doolar waxaa dhiman boqol iyo siddeetan halaad oo u dhiganto sagaashan iyo sagaal kun oo doolar afar waxaa la bixiyey toban kun oo doolar waxaa dhiman siddeetan iyo sagaal kun oo doolar shan wakhtiga lagu bixinaya waa saddex bilood oo ka bilaabato shan iyo tobanka bisha lixaad kun afar boqol afartan iyo lix hijri kuna eg shan iyo tobanka bisha sagaalaad kun afar boqol afartan iyo lix hijri lix waxaa kaloo ay ku heshiiyeen in loo gudbiyo maxkamadda shareecada islaamka macalin cabdiraxmaan oo u dhashay ceelqode ahaana dhaawac labadii kale ee labada beelood ka soo kala jeeday waxaa lagu xalliyey duco maadaama dhibkoodu yaraa magacyadooduna yihiin kow cabdiqaadir sooy gaaljecel laba ibraahim macalin cabdi ceelqode toddoba arrinta gaariga dhibkii gaaray waxaa lagu qiimeeyey kun sagaal boqol toddobaatan iyo laba doolar waxayna ku muddo tahay magta labada nin siddeed dhacdooyinkii tirada badnaa ee laysku haystay waxay uga heshiiyeen waxay uga heshiiyeen ayada oo faahfaahsan sida ku qoran warqadda ku lifaaqan dukumentiga heshiiska ayadoo koobanna waa sidan a dhammaan sagaashan iyo siddeeddii qodob ee ay isku haysteen way xalliyeen marka laga reebo laba iyo toban qodob oo ay qaateen xalkeeda nuqabada labada wilaayo ba tii isdaarka qadaha wadatay ee reer gaaljecel fulinteeda waxaa qaatay waaliga tiyeglow macalin saalax c qadiyaddii mootada reer geeladle laga dhacay ee ay horay u galeen saddexda wilaayo shabeellaha hoose shabeellaha dhexe iyo bakool aanna la dhammaystirin xalkeeda iyo qadiyadii dhaca hantida kale ee lagu eedeeyey saddexdii nin ee reer ereballa xalkooda waxaa loo wareejiyey maxkamadda shareecada islaamka d sidoo kale qadiyaddii ninkii la dilay axmed cabdi aadan ee gaaljecel baaris kadib waxaa lagu qabsan karaa cid cayiman hebel ama hebel iyo hebel afar arrinta dhulka waxaa loo xalliyey sidan kow dubbo waa deegaan hoostaga wilaayada bakool gaar ahaan degmada tiyeglow labo ceelhawiye waa deegaan hoostaga wilaayada hiiraan gaar ahaan deegaanka ceelow saddex dubbe iyo ceelhawiye waxaa laga baabi'inayaa dhammaan dhismaha ku yaala marka laga reebo masaajidda hadda ku dhisan iyo ceelasha waxaana la farayaa labada beelood in ay kaga guuraan muddo afar bilood ah oo ka bilaabanayso shan iyo tobanka bisha lixaad kun afar boqol afartan iyo lix ku eg shan iyo tobanka bisha tobanaad kun afar boqol afartan iyo lix hijri ceel qulaay iyo ardaa waxaa loo daayey sidii ay horay ugu duugtay wilaayada hiiraan lamana faagi karo arrinta burdho iyo waabdoore waxaa la fulinayaa heshiiskii taariikhdiisu ahayd lix iyo tobankii bishii tobanaad kun afar boqol soddon iyo sagaal hijri ee ay horay u gaareen waxgaradka labada beelood ceelqode iyo gaaljecel oo u qoraa sida tan kow in la aaso showligii shaqaaqada ay ka soo bilaabatay ee waabdoore laba in boosas loo jaro saddexdii qofood ee lagu heshiiyey in burdho la dejiyo saddex qofkii horay boos ugu lahaa oo laga haysto wuxuu u soo dacwoonayaa maxkamadda shareecada islaamka ee wilaayada bakool lix qodobkii hore ee dib u eegista lagu sameeyey waxaa loo dhigay sida tan a dhammaan dhulka waxaa iska leh allaah waxaana mas-uul ka ah maamulka islaamiga ah lamana noolayn karo iyadoon ogolaasho laga haysan maamulka islaamka ba wixii hadda nool ee laysku haysto waxaa loo xallinayaa si shakhsi shakhsi ah mudac iyo mudac calayhi ta waxaa mamnuuc ah lana aqbalaynin waxay ashkhaas isku haysato in qabiil laga dhigo ciddii lagu arkana loo aqoonsanayo fidno wadayaal waana liiska qabanaa jiim si guud waxaa mamnuuc ah ceel beer war iyo deegaamayn cusub iyo wixii la mid ah xa waxaa loogu baaqayaa dhammaan dadka uu quseeyo heshiiskan in ay ku wada noolaadaan nabad iyo walaalnimo kha in nabadda hadda la qaatay la gaarsiiyo deegaanada ay deggan yihiin beelahaas lana dhaqan geliyo nabaddaas deel in wixii dhex mara dadka deriska ah ay ula laabtaan shareecada islaamka ra' in aan wax hub ah lagu qaadan karin meelaha ay beelaha deriska yihiin siin in ciddii ku xadgudubto qodobada lagu heshiiyey ay la kulmi doonto ciqaab shareecada islaamka waafaqsan wabilaahi towfiiq kulanka waxaa kelimaad ka soo jeediyey odayaasha ka socday beelaha laba cilquday asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kolley kulunku walwalba sababa leeyin waybaa sabab anhaayee lama eelqoda khaas ahaan reer geelal yaa waybaa sabab anaqdeena lama qof oo reer gaal jecel iniyoo ku dilaan kolley sababtaas yaa intilahan kulumi iyo intiyoo dhiigas intiishaanti ilaahay subxaanahu watacaala waybaa lenaha marka hore lamadii qof oo walaalo ku baheen jannaatlfirdows allah ku waraabiya qaraabadii iyo eheladiina sabar iyo iimaan qulubti oo laagshaba kabacda akhyaarayhe kolley insha allahu bayaanka una dhom hanoobahaysa dhegaysadaani guud ahaan way baaha nabadii wal alla wali bayaanka maka qoran wal una hanoobahayo wal una saxiixinuyo nabadiina insha allahu qaadani tan kale markii walaalo reer gaal jecel kulungni mayba agnaganay curfigii iyo dhaqankii soomali lahada jarta mayba liiska hiri sabeanga liiska hiri gacmaha liiska obsadii hebadkaa liis saari kabacd waybaa korkaanu naqatay laba boqol oo halaad oo diidii ah yani waajibti markaasa walaalo waybaa ku oosanay seduwalhaad koo waybaa ku oosanay heen geeli oo labada boqol haay ini wal noo dhammaan waybaa kale ku oosanay geeli ini ningla cawayaan waybaa kale ku oosanay muddo inina siyaan walaalo ilaahay khayraan kajaasiya sidiidii osabin oo ogolaada geeli waybaa noo dhameen naha labaatan neef geeli waa noo dhameen waybaa ning hertay boqol i siyatun halaad ilaan diidu maybuah muqaladuu sida la ogi siyatun halaad bu urey inta kalena maybuah da owiye ma gurbana maka jaro waa geel oo dhibaatadiis leew lacagdii may buahayo geeli oo boqol iyo siytun kayning lacagooya qiimo waybaa ka heliynayhe alaa neef shan boqol iyo konton dollar marka insha allahu muddo may baan sidenaha side bilood sida la ogi diidan oo muqalada ah dii muddo lama ah marka taas ixsaankaasanayn suubiyan ankamahadiyaan insha allahu nuuna ilaahay subxaanahu watacaala hoob ero wa adaawna ilayhi biixsaanin inisoo faylaka gudun yaa rajaysagna ilaahay hanin fudusaay yoona xagsho allahan sahla ونون حق الله إلهي نوبي وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله إلهي كما هتسن ولا عليه رهر قال جعل جيك إلهي أروديس والكو ذنوب بدن أنبكو رب بدن إنجرنا ليج مسلمك بلا سبب لا ولد ديدي قف ولا الكاء مسلم أه هانا أو قبع أن لهايل كاس إماغلين دلي والكل بدن إنجرن ولا عليه مدد بسدان سنبدأ ولا التنماء حق إيو شرائع الإسلام كهنيس لآدني مدي ولا لو رالها وارنستوس حجر لان سبنتين كوكاذن جزاكم الله خيرا لنا إلهي صبر أنت دمتي صبر جميل الله كسي إهلدي كتبان أنت دمتي إلهي بدل شو خير الله سي كل والكاست قضب كاست أنت لك أخري وقضب ذي هكهليا ولا لها إل قضى إيو خير قال جعل ما إلنا وناقي إيو شرفتي ilaalintii masaalixdii muslimiintii deriska haayan iyo dhiiggii muslimiintii deedintii hor istaagii hor surumeen walaalihii mujaahidiintii iyo akhyaartii lamadii beelood nuqaabadii iyo bulshadiiba dadka banaanka roogyoon ini laga aadaan saasaa arrin lahaaye ilaahay fidnadana intahan oo karheeba ilaahay tawfiiqdahana waafaji walaalayaal may la ray sidiiba mayb waa regulolism may la ray maslahow hooba maslaha la waaye mayb waa tartiimayan bari galow walaalayaal kolley dadkan oo waxgaradkan iyo culmaadun iyo dadkan wanaaga badan le dhabkun moodan ashkhaas khaase oo laakiin una niidhah gebiga niidhahwed ese dadkii horey baniinku jariib in sheegaan maylana dadkii allaha noo gobod dadkii allaha noo gobod mayba umudunda deris ee walaal ee badan oo deris ahayn haddana haada doonaan hoob ilaahir ee mayba lenaa dadkan oo fidniwadayaalka ee umudunka dhah jara allaha noo gobod وخاصة ما لأنها لم تبلد لن كست لن كي أنا يوفد أبور مدن دبعتك كويد النمية والأجي إلهي إنك أبصنا إلهي إنك دوانوي دتكم فدنا أبورها يسوق بنا خابر دتكم فدنا أبورها ونن يسوق بنا كيدا أفدنا أبورها ولا حلا يوم ونرالك نغن آخر دين الدنيا دين بيلنا الداودم أو أنتم هن مرسيدي إلا ما يبغى لما دم بلد أم بدنا إلهي هم هذا دبعتها دمرت وانهاس كبالين ويلهاس كبالين ولا سوقي iyadoo hadda kitaabka ilaahay hoosis roonaan raayad islaamka ka hoos noolnin akhyaaray mayli faday sidii oonayow nabigan calayhi salaatu wasalaam haddii ummadii reer ansaarhaaye anseedi coos i khajisras sidii anka walaalownan ununa mayli faday ina an walaalownan kitaabka ilaahay inin walaali ilaahay bana leeri wactasimu bixablillaahi jamiica walaa tafaraquu wadkuruu nicmat allaahi calaykum id kuntum acdaa'an faallafa bayna quluubikum faasbaxtum binicmatii ikhwaana wakuntum calaa shafaa xufrati min annaari faanqadakum minha ilaahay nabishaymidii dhahaseeday ummadii adayoo boqol sano dagaalamaya ilahay ka badbaaday walaalayaal sida dadka odayaalka inayn sheegaan sida walaalkay horteey ilaahay ama hadlay jariibo shaage heewayaago dili iyonay hoolis qobsadiiba hanku dheeriyati oo kale unuun haddii reewun ana mahatiri ma eraynan aray he aadi u reewun dhali maana labayna maana dhidahayte ya dadkun mahatiriya siin aray aanan er ya unuun markaasa maylana heewi hooba dili iyonay hoolis qobsadiib walba ma ah war ku suge mayla faday akhyaara inay lukuba ilaahay inaqanang ilaahay intooba sheegnaa dirisa ayna walaala ayna ini dhibaatadan geega kabacda hanin ku dhahban intaasi kadib waxaa hadlay odayaasha beesha gaaljecel annaga haddaan nahay reer geel jecel iyo laba ceelqooda waa heshiinay qabaa'ilkana wax badan oo diris soo ahaay hadda waxaa ugu dambeeyey dil laba qof ayaa dhacay sida naqiibka iga horreeya uu sheegayba waa laga heshiiyey insha allahu tacaala sida shareecadeenna ay ogashahayna xoolaa lagu kala qaatay xoolaha wixii laisu reebi karana waa laisu reebay waxaa kaleentana insha allahu tacaala muddo ayaa la kala qaatay saddex bilood ah geelina labaatan neef ayaa laisu reebay keliya markaan inta waxaan rabaa ina ka sheegto annaga waxaan nahay dad diris ah wax badanna diris waa soo aheen nafta hadday nagu jirtona waa sii ahaan doonaa dad kala tagayana ma nihin ee waxna waa iska dhacayiin oo qabaa'ilada wax waa dhexmarayaan dhaqanka labada beel waxaan ka codsanaa oon anig ka mid ahay hadday wax dhacaan aan iska soo gaarno aan issoo wacno haddii laba ceelqood wax laga hadlaya ha laysoo waca naqiibow xaggaaga waxaasaa jiro waxaasaad naga hadlaysay walaalaanaheen waxaana ma kala qabata anaa diyaar wey anaa u taagan insha allah hadduu ilah yihahdo biidni illahi kariim laba ceelqood haddaan wax ka hadlayno anaa soo raadina hadduu ilah yidhaahdo dhaqankoodaan soo waca walaal meeshii loo mari jiraan u mara insha allahu tacaala mas-uuliyaddaasna anaa dhabarka u ridinaa mar labaad iyo mar saddexaad waxaan codsanaa dirisaa nahaye waxyaabahan aan jihaadkii iyo islaamkii aan ku mashquulinay ee dadkan duurka ku jira hadda mishkiladda annagana haysata wilaayaadkan ay ka hadlaayeen waxaa ka mid ah shaksiyaa wax hadlayna shaksi markuu wax hadlaya nabadoonkiisa wilaayadu waca nabadoon kale ma raadinayo wuxuu leeyahay ree habal waxaanay nagu sameeyeen qadiyadda waxay isgudinaysaa marka laba qabiil hawshi waa sii fogaanaysaa waxay tegaysaa meel aan laga soo celin karin waxaan codsanaynaa mar labaad iyo mar saddexaad ciddii wax laga hadlaya labada cidba inaa shaksiyaadkiisa lagu kooba sida hadda isdaarka ku qoran si ay micnaha dhibaatada noogu sii fidin wix in hadday shaksi noqdaan musaalaxadooda waaba iska saalaanaysaa waaba la dhammaynaa soo maa intaas aan isla qaadana insha allahu tacaala annaga ree geel jecel dhinacayna ilaahay idinkii waa dadaalaynaa adduunyadan intaa la joog wax unbaa waa iska dhacayin ayada moogtahay cid dhamaystiran ma jirto wax waa jirayaan laakiin ilaahay idinkiis wixii xaggaa in idinkaga imaado biidni illaahi kariim waa kadaba imaanaynaa annagoo arrintaas iida raalli aan ka ahayn inay idinka raalli garaynaan diyaar u eh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sidii ma aragtay raggii horeba as u sheegay meeshaan waxaan iskugu nimaadnay labadaa walaalaha ah oo xoogaa ay wax dhex mareen oo xurguf ah xurguftani waa dhammaatay halkaanaan iskugu nimid laba iyo toban habeen hali inay noo aheedaan jeclahay dhinac kastaa wax loo fiiri in wixii xumaan ahay aan tuurnay oo wanaaggii aan iskugu nimid oo saacaddan wixii ka dambeeyo reeraha maaragtay ay isdhex maraan carada ilaaha iskale mas-uulin waxaa ka eh maaragtay dowladda islaamka annaga inaan daaqno oon ka biyo cabno oon isdhex marno oon owrta isla daysanno oon dugsiga isla galno oon walaalowno oo ma aragtay aan bidax iyo midig xumaan aan fiirinin wanaagga aan fiirino beesha gaaljecel ma aragtay meeshaan ceelqoodaa kasoo dhawaaday iyo raxweynaa kasoo dhawaaday iyo kanaa kan ay is warsanin ciddaan reer walaalahan inta fadhino aan anagana diris lanahay ay yidhaaheen reer ceelqodana howya ma aragtay ninkii dili iyo ninkii ma aragtay howshiis qabo halaaw male ay maanta u dambayso ninkii oo howya dili halaabaad leey waxbaas halleey waxaas ku dheeli taasna aan la sheegin walaalnimadiin u dhalan aan isu dhex marno islaamnimadii iyo dilisnimadii iyo walaalnimadii intii saddexdii shayba ma aragtay waa naga dhexaysaa aan ku walaalowno ee, walaalnimada inaan waxayba ku eg tahay halahaan meesha aan joogno nin kastaba asjid maro waa la walaaloobay waa la heshiiyey hortan oo kale lama arkin wanaaggan oo kale horma dhicin walwala nimankan oo ma aragtay reer ceelqodo annagaaba kardareen gaalja- reer gaaljac annagaa ka gardareene waxaan wanaag ugu imaanay tanoo kale horba lama arkin ay geeyaan Ee, reer ceelqoodan ay geeyaan oo reer gaal jecel annagaaba ka gardareen oo ma aragtay saan yeelnay war nimanka niman iska fiyowbu waa naagaha ay maqlaan ilmaha ay maqlaan nimanka aan waxgaradkeen ay maqlaan jid kasta la qaasiyo intaasaan rabnaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan soo jeedinayaa ilaahay subxaanahu watacaala koomkan asaa iska leh carradan asaa iska leh dhul in lagu dagaalamo waxaas ilaahay ogol yahayna ma aha dhulka ilaahay baa iska le waxaa la yidhi taaka dhulka ka mid ah ninkii walaalkiis ku dulmiyo maalinta qiyaamo toddobada arlaa luqunta loo suraa dhulkaa nin walba wuxuu ku leeyahay guriga meeshaas ku dhistay meeshaas beerta ku leeyahay iyo ceelka shakhsigaasuu leeyahay inta kale waxa waaye waa caam islaamkao dhan iska dhexeeya waxaa dhulka gacan ku-hayntiisa iska leh mujaahidiinta bariga africa ciddii ayaga oo markaas ama gardaroonayso ama dhibaato waddane ayagaa u jeedo walaalayaal waxaan soo jeedinayaa labada beelood inaan heshiiskeenna as noqdo mid miro dhalo marka ugu horrayso waxaan qaadanay shareeco islaam ciddii wax disho dadka ilaahay baa dila hataa malaa'ig ma dili karto wixii dhinto xag ilaahay ka yimaado hadday tahay manaafiq as dilo iyo haddii ku dhintaan si aan lama filaan aho cadaab ceeleed ebo waxaan soo jeedinayaa in layska soo gaaro ilaahay saddexdiis xugmine oos ogol yahayne aan isku dhaqno munaafaqan allah naga qabto ilaahay waxaan ka rajaynaynaa gaalada cadowga nagu ah horarka ah dalkeeda ka timid kuwa annaga nagu abtirsadoo soomaaliya ah ay gadaal ka jiraan ay u daba dhaqaayiin ilaahay ha naga qabto ilaahoodan ku baryin rabbiyow subxaanahu watacaala gaaladan rabbiyow naga jibi aamiin dhaha ilaahow murtadiinta jibi codod kale oo kulanka laga jeediyey habeen dambe ayaad ku dhagaysan doontaan barnaamijkeena gudahanna caawa intaas ayaan kusoo afmeerayaa barnaamijka dhuuxa waraysyada ee warbaahinta alfurqaan dhammaanteenaba sidaas iyo fi amaan illaah wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم